haatan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii galka baarista waxaa inala socodsiinayaa haaruun macruuf
ciidamada badda ee midooda yurub ee naafo qaybtooda ka howlgala xeebaha soomaaliya iyo badweynta hindiya waxay kowdii bishan disembar sheegeen in iskaashi ay la sameeyeen mas-uuliyiinta soomaalida kadib ay ku guulaysteen in la dhammeeyo xaaladda doon ay qabsadeen dad lagu tuhmayey inay yihiin burcadbadeed dabayaaqadii bishii hore doontaasi oo ah doonka luumaysi wadatayna calanka dalka iiraan waxaa lagu magacaabaa almaraaj kow howlgalka ciidamada midooda yurub waxay war-saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen inay soo ogaadeen meesha ugu dambaysay ee doontaasi ay maraysay ayna ku wareejiyeen xogtaasi ciidanka booliiska soomaalida taasina ay keentay in ugu dambayn ciidanka booliiska soomaalida oo in badan oo ka mid ah ay tababar la qaateen ciidamada eu nafor inay la wareegeen gelbinta doonta iyo wixii kale ee tallaabo ah ee laga qaadayo dadka lagu tuhmay inay burcabadeeda yihiin ciidamada eu nafor waxay sheegeen in dhacdadan ay bilaabantay labaiyo labaatankii bishii nofembar ee aynu soo dhaafnay markii ciidankooda lagu wargeliyey in la afduubay doon wadata calanka dalka iiraan meel ku aadan xeebta magaalada ayl ee maamul goboleedka puntland waxayna sheegeen inay xilligaasi bilaabeen la socodka dhaqdhaqaaqa doontaasi dhacdo labaadna soddonkii bishii aynu soo dhaafnay ee nofembar ayaa mas-uuliyiinta magaalada qandale ee puntland waxay soo tabiyeen in doon nooca kalluumaysiga ah oo wadata calanka dalka iiraan maalintii ka horreysay dad lagu tuhmaya burcadbadeed inay ka afduubeen xeebta degmada qandala ee gobolka bari waxaana mas-uuliyiinta puntlandna xilligaasi soo tabiyeen inay ciidamadu ku baxeen dhacdo saddexaadna ciidamada maraykanka ayaa sheegay in lix iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay ay qabteen shan qof oo soomaali ah oo isku dayayey fal ay ku tilmaameen inuu la xidhiiro burcadbadeednimo kadib markii ay dableydaasi weerareen markab kuwa ganacsiga ah oo gooshayey gacanka cadan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku waxay markii hore sheegtay in raggaasi loo qaatay inay yihiin xuutiyiin laakiin markii la qabtay waxay maraykanku xaqiijiyeen in dadkaasi ay yihiin soomaali dhacdooyinkan ayaa haddaba soo nooleeya cabsida laga qabo inay burcadbadeedu dib isu soo abaabulaan awoodna ku yeeshaan xeebaha soomaaliya gacanka cadmeed iyo badweynta hindiya wasiirka dekedaha ee puntland axmed yaasiin saalax ayaa galka baarista uga warramay weerarada ugu dambeeyey in dhab ahaan la xaqiijiyey inay yihiin burcadbadeed iyo in kale
waa mahadsan tahay waxa weeye runtii horta puntland xeebaheedu waa xeeb ballaaran oo kun iyo lix boqol oo kilomitr oo maaragtay xeebta dhirira waxyaabaha ka dhaca oo faldambiyeedyada ahna waxay isugu jiraan in mararka qaybtood ay dhacaan doonyahan hadda iiraanta ah oo shadkiga puntland qaybna qaadanayso qaybna oo si maaragtay qarsoodiya ay kusoo gelayso oo ay badda kaga kalluumaysanayso dad waxaa jira cabasho qaba oo mataqaanaa xeebaha ama ha ka kalluumaystaan ama argoosta ha ka gurtaan ama deegaanada xeebahooda ku yaala marka ay arkaan doonyo qaybna mataqaana ay aada ugu soo dhawaanaya dhanka xeebaha waxay dhalisaa kacdoon shacab bay dhalisaa marka sidaa daraaddeed dad waxaa jira marka kacdoonka shacabka ku dhex dhuunta oo iyagu faldambiyoodkooda uusan ahayn inay dadkaas cabashadooda micnihii dee wax ka qabasho u muujiyaane ah inay maaragtay gaadiidkii ku dhibaateeyaan inay qabsadaan kadibna si ay ugu helaan lacago madax furasho iyo isku dayya noocaasa marka barnaamijkani barnaamij horay looga zuuliyey weeye xeebaha puntland laakiin ma dhayalsanayno oo hadda way jiraan dad dareenkaasi marlabaad raba inay ka curiyaan xeebaha burcadbadeeda soomaalida ayaa weeraradii ugu badnaa qaadi jiray sannadihii labada kun iyo sagaalka ilaa labada kun iyo labiyo tobanka intaasi wixii ka dambeeyeyna weeraradu waa ay soo yaraanayeen kadib markii ay maraakiibta ganacsigu ay adkaysteen amnigooda biyaha soomaaliyana la dhigay ciidamo badan oo caalami ah islamarkaana ay kobceen roondada ciidamada maamul goboleedyada soomaalida dadka u hadlayay burcadbadeeda soomaalida ayaa xilligaasi ku doodaya inay yihiin kalluumaysato ka gadooday kalluumaysiga sharci darrada ah ee xeebaha soomaaliya hase yeeshee burcadbadeedu waxay inta badan qabsan jirtay maraakiibta ganacsiga oo shiixnado u kala sida daafaha dunida waxay sidoo kale qabsadeen dad dalxiisayaal ah waddamo ay ka mid yihiin maraykanka biljam jarmalka kenya shiinaha iyo seychelles waxay xukumeen burcadbadeed soomaali ah oo lagu helo inay geysteen weeraro sharci darro ku ah isticmaalka iyo maritaanka badaha howlgalka ciidamada eu nafor waxay sheegeen in weerarkii ugu dambeeyey ee burcadbadeednimo uu ka dhaca xeebaha soomaaliya sanadkii labada kun iyo sagaaliyo tobanka ayna qabaan feejignaan wixii halis ah ee kusoo kordha amniga baddaasna ay ka howlgelayaan bishii maars ee sanadkan dowladda federaalk ee soomaaliya waxay soo saartay war-saxaafadeed ay kaga hadlayso kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha soomaaliya waxayna xilligaasi dowladdu sheegtay in ilaa lixdan doomood oo laga leeyahay dalka iiraan ay ka kalluumaysanayeen biyaha soomaaliya laga bilaabo xeebta ilaa laba boqol oo notical mile oo ay ku jiraan dhulxeebeedka soomaaliya ee labayo tobanka notical mile iyo afar iyo labaatanka notical mile gudaheeda wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka soomaaliya axmed xasan aadan ayaa galka baarista uga warramay kalluumaysigan sharci darrada ah ee biyaha soomaaliya horta de tirokoob saxa hadda kama hayno waxay ku xiran tahay season walba in soo gasho waa ay kala duwan yihiin marba meel bay u badan yihiin laakiin number aada u badan oo dee kolley boqol iyo wax ka badana mar walba waan ku aragnaa baddeena annagu sida ogtahay inaan ogaa inaan arki karna waa goor dhowaan arrintaa gaadhnay haddana enforcementigii iyo sidaan maaragtay u fulin lahayn baddaasi aan uga joojin lahayn kalluumaysiga darada ah hawshan wadnaa waana ay badan yihiin waana kala duwan yihiin xilliyada badda ay siday ugu jiraan ay u kala duwan yihiin waa boqol iyo wax ka badan doonyood miya waay halkeebay ka yimaadaan doonyahani waddankeebay u badan yihiin ama waddamadee ka mid ah runtii waxaan ku dadaalnay inaan mar walba dowladaha ay ka yimaadaan doomahaas iyo maraakiibta aan la xiriirno dhahno joojiya arrinta iyada ah in badan oo kamida ku guulaysanay laakiin hadda meesha ugu badan ama qolada ugu badan oo hadda ku jirto runtii waa iiraan oo aad og soontihiin annagu hadda xiriir diblomaasimadii laakiin fariimaha ayaan u marina meelo badan oo leenahay si sharci ah ayaan ku shaqaysan karnaa ee hala joojiyo boobka aad ku haysaan umad soomaaliyeed ma soo jawaabeen
weli maan ma soo jawaabin saad ogsoon tahayna dee waa og tahay dhowr bilood ka hor inaan laba doomood soo xidhnay iyo dadkii saaraa oo ilaa hadda soomaaliya maxkamad xukuntay oo lagu hayo magaalada muqdisho cabsida jirta ayaa waxay tahay in kalluumaysiga sharci darrada uu soo noolayn karo burxadbadeedii oo markeeda horeba cudurdaar ka dhiganaysay inay ku aasaasantay kalluumaysiga sharci darrada ah maalmihii u dambeeyeyna doonyo la qabsaday baa la sheegayay inkastoo la fakiyo ugu yaraan mid ka mid a bal sida aad u aragtaan iyo cabsidaasi inay idinku jirto bal ka hadal waa runtaa horta dee mar walba waxaa weeye way dhalan kartaa in dadku ay ka hor yimaadaan kalluumaysiga darrada ah laakiin waxaan ku ashuurgareynayaa dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee federaalka memberstateska aad bay uga dadaaleen inaan burcbed wax la soo laaban shacabka soomaaliyeedna ma ogolo laakiin waa maqalnay inay waxyaaba noocaasa hadda ay jiraan oo kaisas aan aad u badnayn ay dhaceen waxa adduunyada o dhan ka dhacay sometimes in kaisas dhacaan laakiin hadda annagu ma qabna boqol kiiba boqol burcbeed waa soo laaban karto
laakiin falalka dhacay ilaa hadda maxaad ku tilmaamaysaan inay yihiin riboortka aan hadda hayno falalka dhacay waa falal burcad ah laakiin dee waxa weeye wax sii socon kara ma aha saan ognahay oo sidii berigii hore u socon kara ma aha waana laga dadaalay howlgallo fiicanna waa laga wadaa arrintaa oo aysan waxaas dib u soo laaban ah wasiirka dekedaha ee maamul goboleedka puntland axmed yaasiin saalax ayaa isna iga warramay dhinacooda sida ay uga warhayaan kalluumaysiga sharci darrada ah runtii average percentageka maadaama aan anigu hadda aan isleeyahay mataqaanay wasaaradda dekedaha aan anigu maaragtay mas-uul u ahay dembiyada badahana aanu anagu line minister u nahay oo anagu aanu hoos timaado waxyaabaha kalluumaysiga dhankiisa ah recordkooda wasaaradda kalluumaysiga ayaa laga helayaa laakiin runtii way jiraan oo anaguba dee cabashadooda iyo reportkooda waanu helnaa dad badda kusoo xadgudba oo ka faa'iidaysta inay maaragtay xilliyada aan howlgalku ka jirin badda kusoo xadgudba oo badaha mataqaanay ka sameeya kalluumaysi sharci darra ah marka doonyo ruulka mara oo puntland yimaada oo shatiyada qaata oo oo iyagu si la og yahay oo si saxa u kalluumaystana way jiraaniin oo guidelineskii iyo shuruudihii iyo nidaamkii wasaaradda kalluumaysiga dabaha kuwaas iiraaniyiin may ku kooban yihiin doonyaha noocaas lagu siiyo shatiga mise waxaa ku jira kuwo laga leeya shiinaha iyo wadamo kale maya hadda sida aan macnahide averageka numberka eighty percentage ee doonyahaasi iiraan yeman cumaan intuba way leeyihiin waxa weeye badanaa waxay u badan yihiin wadamada dariska ah laakiin wadamadaas kale oo foryanka ah annaga naguma badnaa inay yimaadaan oo halka shatiya ka qaataan laakiin runtii de baddu maadaama ay soomaaliya mandiqad isku xiran tahay baddu maadaama ay dowladda soomaaliyana ay iyaduna mataqaanaa nidaamkii constitutionka iyo khayraadka qaybsigiisa maadaama wax badan laga sixin dowladda federaalka ana mararka qaybtood waxa ay bixisaa shatiyo oo mataqaanaa ay ku siinayso gaadiidka inay badda ay iyadu maaragtay meel walba ay tegi karaan marka mararka qaybtood way dhacdaa gaadiid inta ay kasoo qaataan shati muqdisho marka ay puntland yimaadaan oo ay arkaan micnaheeda inaysan mataqaanaay sharci darra ay tahay puntland haddaysan iyaga xiriir la samayn haddana puntland yimaada oo haddana shati loo sameeyo marka arrimahaas oo dhan way iska jiraan kuwa aan soo marin oo shatigaa soomaaliya badda ku gala oo mataqaanaay iyagana waa ribotkooda iyo mataqaanaay waa haynaa marka runtii waxyaaba fara badan oo aan isleeyahay hadda dhanka xajmiga kalluumaysiga ee badda hadda xilliga kani number hadda la sheegi karo oo la oran karo waa ka badan yahay sanooyinka horena maaha laakiin waa wax kolley hadda in badda lagu dhiirado oo faldambiyeed laga sameeyo waa wax abaabulkeeda hadda xeebuhu ka jiraan marka waxaa nagu cusub weeye insha allahu marka daraasad aanu ka samayno oo aanu ka fara buuxsano qaabka looga howlgalayo in laysu diyaariyo ayaan insha allah iyadoo faahfaahsan bixin doonaa qodobka ku saabsan liisanka la siinayo maraakiibta iyo doonyaha ajaanibta ah ayaan wax ka weydiiyey wasiirka kalluumaysiga ee khayraadka badda soomaaliya axmed xasan aadan de sharciga dalka ayaa xadiday wax maraakiib dabadeed oo maxay ahayd kalluumaysiga oo iyagu sharcigu ogol yahay ma jiro sidaan ognahayna waxa weeye waxay sharci ka bixin karaan waa wixii labaatan iyo afar mid kaalmeel ah oo maxay ahayd heshiiskeedana dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo dowladda dhexe ku heshiiyeen mar hore maxaa yeelay kan ay dowladda dhexe bixinaysa ayaa wadaag lagu yahay waxaa ka soo baxo oo iyagu ay qaataan marka ma jirayo license ay bixiyaan oo maaragtay ay siiyaan foreign federska kalluumaysanaya marka sideedaba maamul goboleed ma bixin karo liisan kalluumaysa xeebaha soomaaliya oo la siiyo doon ama markab waddan shisheeye laga leeyahay meel kasta oo ka mida badda soomaaliya sidaasaan garta laakiin way dhacdaa waanaad ka war haysaan sidaan filayo hadda kama warhayo waa ay dhici jirtay mar hore laakiin hadda kama warhayo ma ogi hadda ay dhacday mana umalaynayo haddii ay dhacda laakiin ka warran waa arrin dalka gudihiisa ah innagaa ka wada hadlayn hadday dhacday sidii loo seelaa oo loo hagaajin lahaa laakiin ma la socda inay dhacday taas dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobanka soomaaliya waxay liisan siisay in ka badan soddon dooyood oo ay leeyihiin shirkado kalluumaysi oo kuwa shiinaha ah kuwaasi oo loo oggolaaday inay xeebaha soomaalida ka kalluumaystaan xilliyada ay tuunadu guurguurto heshiiskaasi oo dhammaaday sanadkii hore bishii ogos ee aynu soo dhaafnayna mar kale ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay inay is-afgarad la gaartay shirkad kalluumaysi oo laga leeyahay shiinaha oo ay tahay inay doonyaheedu soo codsadaan liisan taas beddelkeedana shirkaduhu waxay bixin doonaan lacagta liisanka islamarkaana waxay maalgashan doonaan bulshooyinka soomaalida ee ku tiirsan kalluumaysiga wasiirka kalluumaysiga dowladda federaalk soomaaliya axmed xasan aadan waxaad iiga warantaa doomo waxaa jira aad sharciya siiseen inay ka kalluumaystaan wadanka bishii ogos oo kale waxaad sharciyada siiseen doomo laga leeyahay shiinaha imise doonyood baa hadda ama imse markab ayaa hadda sharci haysta inay ka kalluumaystaan xeebaha soomaaliya
waxa weeye horta ma ahayn sharciga wuxuu ahaa isfaham annagayna dhex maray dowladda china kambaniye ka mid oo hore loo siin jiray welina wax aan siinay oo maaragtay license ah ma jiro processkii ay ku dalbanayeen ay ku dhex jiraan oo iyagu hadda ay dalabaadkooda yaalaan laakiin cid loo ashur garay license oo hadda badda ku jirta ma jirto marka waktigan aan hadlayno dowladda federaalku cid ay liisan siisay oo xeebaha soomaaliya loo ogoliya inay ka kalluumaysata ma jirto maya doomaha iyo maraakiibta sharci darada ku kalluumaysta kasoko waxay kalluumaysatada sharci darada ah ay dhibaatooyin isugu jira weeraro iyo doome ay burburiyaan ay ku hayaan kalluumaysatada soomaalida axmed ismaaciil cabdi waa xiriiryaha iskaashatada kalluumaysatada banderbayla oo muddo badan uu ka soo shaqaynayay iskaashatadaasi waxa uu galka baarista u sheegay in banderbeyle iyo degaanada hoos yimaada uu ku qiyaasay inay ka howlgalaan doomo waaweyn oo dhan ilaa saddex iyo toban doonyood oo kalluumaysi konton iyo toddoba laash iyo saxiimadaha lagu jillaabto ee xilligan shaqaynaya oo dhan boqol labaatan iyo saddex saxiimadood waxa uu iga warramay ku tiirsanaanta kalluumaysiga ee dadka deegaankaas iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan maraakiibta sharci darrada uga kalluumaysanaysa xeebaha soomaaliya ayla waxaa ku xeeran degmada iyo sagaal tuulo oo badda xeebta yaal boqolkiiba toddobaatan banderbayla distrigeria waa kalluumaysatooda
waayo kalluunka aad hadda imise baad soo qabsataan kalluunkaad soo qabsataan iyo waxaan ku idhahdaa tankiisa adiga adiga markaad iska hadasho bishii oo kale imise tan baad soo qabataa ama toddobaadkiiba xilligan iyo waayadii hore maxaa faraqa udhexeeya
wallahi miyo horta xilligii hore oo muddo hadeer wakti laga joogo kalluun aada u tira badan baa la heli jiray laga yaabaa inaan ku xisaabtamo xilli hadeer waktiga aan ku sheegayo sal baa kasoo qaad xilligii sagaashameeyadii kalluunka la helo aan helo xilligan aan ku xisaabtamo salba hadaba hala yidhahdo aragosta laga sheegay aragostada waa taqaanaa bandoon sax aragostada waxaan ku xisaabtami jiray xilligan beerta ilaa toddoba saddex afar kintaal shan kintaal kintaal waa garanaysaa boqol kiilo waay sax ayaan ku xisaabtami jiray laakiin iminka marka aan shaqeeyo shaqeeyo shaqeeyo shaqeeyo kintaal baan ku xisaabtama ama kaba yarba aada ba yani farq weyn baa udhexeeya sababta keenaysaana waxa weye dee badi baa wax iska noqotay wax aan ciidina xukumin oo dee waxa iskaga jira wax la doono oo ajnabiya maraakiib midooyin midalaayo wax walba yani waxay noqotay badaa waxay noqotay waxaan la kala lahayn marka dhibaatadaasa maaragtay baa keentay kalluun yaraanta hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo waxa aad dhihi lahay dowladda federaalka ama maamulka waaada mar kasta waxaan taaganahay naga celiya oo naga joojiya oo nagala hadla ana ana xataa nagala hadla oo waxa weeyaan dhulka aan ku kalluumaysano meelaha dhowdhawada aan ku kalluumaysano hanoo amman geliyen oo waxa weeye intaa un baanu ka cabsan lahay dowladda federaalka iyo tan puntland labadaba in ay maaragtay nagala hadlaan gaadiidkaas wixii iyaga badda ay soo gashadeen yidhahdaan hasoolu dhaafinina inta xadka dadka kalluumaysatada ay ka shaqaystaan kalluumaysatada yaryar ee degaan wasiirka kalluumaysiga ee khayraadka badda soomaaliya axmed xasan aadan ayaan weydiiyey inay ka warqabaan cabashada kalluumaysatada soomaalida ah cabashadaas waa haynaa waa waxaan ka dagaalamayna inay dadkaasi ka nastaan kalluumaysatada darada ah waxa weeye waxaana keenaysa dadku soomaalida ah way iska tabareeryihiin agabka ay haystaan ay ku kalluumaysanayna wuu yar yahay waana maaragtay umana adkaysan karaan in duume iyagu eezoonkay joogeen intay yimaadaan waaweyn ay ka boobaan waxay aheli lahaayeen waa mid aanu ka dagaalamayno waktiga hadda aan joogno oo sharciya ka soo saarnay aana kala hadalnay cid walba ay khusayso insha allahuna aan rabno inay dhammaato haddii waktiga dhow wasiirka dekedaha ee puntland axmed yaasiin saalax ayaan weydiiyey tallaabooyinka ay ilaa haatan qaadeen marka ay noqoto sugidda amniga badda iyo gaadiidka isticmaalaya runtii horta anagu puntland ahaan mar walba wada shaqayn baanu leenahay navyga badda jooga hadduu noqdo spanishka iyo hadday noqdaan qolyaha maraykanka runtii mar walbana waxaanu isdhaafsanaa communication ah waxyaabaha khataraha ah oo mararka qaybtood wixii ay faldambiyeeda ay qabtaan xiriirka aanu lahaan jirnay wuxuu ahaa inaan ay keenaan puntland oo lala wareego si aad ogsoon tahayna waktigii burcadbadeedu puntland horumar fiican bay ka samaysay dhanka trustiga iyo inay hawshaasi xil weyn iska saarto waayo xabsiga ugu weynaabaa laga dhisay puntland dadkii burcadbadeeda lagu qabtay waktiyada ay xirnaayeen qayb baa shan iyo labaatan sano qayb baa dhowr iyo sideed iyo toban sano xirnaa qayba iyaga oo mataqaanaayey afar iyo toban sano shan iyo toban sano xabsiga kusoo gaaray qayba hadda weli ku xiran saan is leeyahay waayo ogaalkaygii haddaan hadda la sii dayn marka dadku sideedaba arrintaasi arrin ciqaabteeda si dhaba ay dadka u mareen bay ahayd marka hadda hadday dadku badanaa marka ay waxa wakti dheer ay ka dambeysay ilooshiyaa dhaca marka way dhici kartaa dad hadda abaabulan oo dhanka xeebaha wayna ogsoon yihiin oo dadku maanta gaadiid badeedku badda maraya badanaa private security baa saaran oo maraakiibtu waagii maranbiyoodkan dhanka ribsiga ay ka dhaceeyeen khataraha faraha badan waxaa la sameeyey schedule ay gaadiidku ku maraan badda gaadiid kasta wuxuu la xiriiraa private security uu kasoo kaxaysto meesha uu kasoo tegayo ilaa meesha uu ku socdo ku eg waana wax maaragtay ka diiwaan gashan dalalka isaga goosheey kay tegayaan iyo kay ka qaadayaan marka way adag tahay horta in gaadiid degan ama dayacan inay la helo waana ku baraarugsan yihiin dadkuna maanta micnayda dadku waa wada aqoon-yahana waa ogsoon yihiin inta badan ama waxbay dhegaystaan ama waxbay akhriyeen ama warku waa hayaan ama in iskuday samaysay oo maraakiibta ay kala kulmeen xabada kasoo dhacaya ama rasaas kasoo dhacaysa qofku sidiisa maadaama loox yar saaran yahay accessibility uma laha gaadiidka kaa koreeya hadduu hal qoray saaran yahay way adag tahay inuu qofkaas ku guulaysto gaadiidka inuu fulo oo qabsado oo hijain ku sameeyo waxaa kaloo gaadiidka loo sameeyey qolal safety room ah oo qof walba uu gelayo oo markaasina uu numberka mataqaanay wacayo numberka navyga mar hadduu wacana markabka ugu dhow oo mataqaanay meesha uu alarmiga ka bixiyey ayaa u gurmanaya oo tegaya marka way adag tahay faldambiyeedkan inay sidii hore gaadiid gacanta ku dhigaan madax furasho weydiistaan qayladhaantii caalamka ka imaanaysayna way adag tahay inay mataqaanaa dib loogu noqdo laakiin de annagu waxabaa mataqaanaa aanu hadda isku dayeynaa in dhanka xeebaha duulaanka laga qaadana badanaa mas-uuliyadda waxaa qaadi jirtay dowladda puntland maadaama aanu anagu gaadiidkii badda badda ka howlgelayay qolada navyga iskaashigii amniga aanu isku afgaranay inaanu iska kaashanno annagu dhanka xeebaha mas-uuliyadeeda insha allahu waxaanu rajaynaynaa inaanu waktiyada hadda schedulekayaga hadda ugu horeeya inaan ka dhigno inaan dhanka xeebaha aanu howlgallo ka samayno cid kastoo abaabulan iyo meel kastoo laisku abaabulayo inaanu dhanka beriga ka hortagno oo aanu tallaabadii ku habboon aanu ka qaadno wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalk soomaaliya axmed xasan aadan ayaa iiga warramay tallaabooyinka ay qaadayaan waxna uu saadaaliyey in sanadka dambe xeebaha soomaaliya uusan ka jiri doonin kalluumaysi sharci darro ah waxa weeye hay-ada caalami ah oo la dagaalama kalluumaysiga darrada ayaa intaynu joogno ku biirnay waxaan awood u yeelanay by satellite inaan la soconno wixii soo galo badiyada iyo nooca ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadaan waxa weeye waxaan leeyahay sanadka dambe ma jiri doono wax kalluumaysiga darrada haddii ilaa yidhaaho waxaana u leeyahay sidaas waxay tahay waxaas garab socdo dhisidda ciidankeenna ilaalin doona xeebaha iyo badaheenna iyo waxaa isgarab socdo shuruucdii aynu ugu talagalnay inaan kaga hortagno la dagaalanka kalluumaysiga darrada ah iyo weliba maxay ahayto dowladda oo ay u tahay priority hadda ee mudnaan u tahay in dadka soomaaliyeed wax soo saarka ay hadda ka helaan badda mid aada uga badan inay ka helaan oo lagu kabo dakhliga ee dalka guud ahaan maxkamadda gobolka banaadir ayaa bishii juun ee sanadkan ganaax lacageed saartay soddon iyo lix kalluumaysato ah oo isugu jira soddon iyo saddex u dhalatay dalka iiraan iyo saddex u dhalatay dalka bakistan kuwaasi oo la socday laba doonyood oo bishii abriil ee sanadkan ay ciidamada ilaalada xeebaha soomaalidu ay ku qabteen biyaha soomaaliya iyaga oo kalluumaysanaya maxkamadda gobolka banaadir waxaa kaloo ay xukuntay in doonyahaasi lala wareego barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas haatanna sixitaan barnaamijkii galka baarista ee v o a soomaali ka baxay noofembar toddobadeedii labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan ku xusnay in dowladda soomaaliya markii labaad kulan u qabatay culimmada soomaaliyeed iyo in ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu ka hadlay furitaanka iyo gebagabada shirkaasi taasi oo aan wada sax ahayn shirkaasi oo halkudhagiisu ahaa doorka culimmada ee taabagelinta nabadda iyo dib u heshiisiinta qaranka waxaa qabanqaabisay xarunta daraasaadka ee maqaasid ee ma aysan agaasimin dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waa uu furay kulankaasi balse ma uusan soo xirin
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah inaanu la xidhiidhnay mas-uul ka tirsan xafiiska warfaafinta ee xarunta diblomaasiyadeed ee dalka iiraan ee magaalada new york marka ugu horeysa ee aanu waraysi ka helana waan idiin soo gudbin doonaa